إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لمن اي عشي مالك ومالك كذا بلا وقت كان رسول سوحوا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عمرة إلى عمرة لا جارية أما المركب وإنت قلت حيث دمي قال أبو غضاصة حج مبرور كان عمل مريسي سوى جنة سنة أجلس بها نبي صلى الله عليه وسلم وقت الدنيا يعني كفى إلى سئل الحجية marka aad xajinaysa waxyaala badan baa lagaa doonaya waa lagama maarmaan inaad wax badan fulisid haddaadan fuli adaa doon adaa ganayso xasameeye dadka muslimiinta waxay isku waafaqsan yihiin nusuusna ay cadaynaysaa xajku iyo cumraduba qofka cimrigiisa hal mar bay waajib ku yihiin waxaa arrintaa cadaynaya xadiid muslim iyo keyrka ku sugan rasuulka ayaa khudbeeyey sala allahu caleyh wasalam markaasa wuxuu yihi yaa ayuha annaas qad farada allahu calaykum alxaja faxudduu warbadow alla waxa waajib idinkaga dhigay inaad xajidaan ee xajiya nin la yidhaha aqrab bin xaafis laysaa waxau yidhi abdi kulli caama yaa rasuul allah rasuulka allahuma sanad walba rasuulku waa ka aamus waa ku celiy waa ka aamusay waa ku celiya waa ka aamusay rasuulku aad ugu carooday waxau yihi law qultu nacam lawajabat walama istatactum law aan dhihi lahay sanad kasta waajibow idinku yahay waajibow idinku noqon lahay ma aanan karteen bu yidhi oo ma anaba iman karteen ee daruuri ma taraktikum inta aan idinka tegayo iga taga jahaasa badan iga deeya ummadii idinka horeeya waxaa haligay oo balaayada alla ugu keenay ikhtilaafum calaa ambiyaihim wa kasrata calaa masaa'ilihim khilaafkay ambiyadooda khilaafeen iyo su-aal badnida xajku waa hal mar waxa ka saaray waa sunna hal mar unba waajibiya halkii mar oo waajibka isagu waa imaada ka tagay iyo waxaad ku xajin lahayd taasaa lagaa doonaya xajka waa la xajiya xagga waa la xaj lama yidhaahdo waxyaala waaweyn baa loo baahan yahay marka la xajinayo laakin dadka maanta jooga waxay maqleen waa la xajiya ordaa xajiya saasay maqleen rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau allah uga wariyay xadiisulqudsi ay soo saareen dabaraari oo macjamulkabiir ku qoray rijaal kale waxau allah yidhi ina xabdan idaa saxatu lahu jisma wawasacatu fii maciisati addoon haddaan jirka u xaafiyo oo aan maciisada u waasiciyo walaa yafidu ilaya uusan aniga isoo siyaaran uusan baydka iga imaanin waa allah iyo adoonkaasoo la maxruum waa ku naxariistooda iyo khayrkayga laga hoosiyey waa ku wax wanaag laga aada arkin hadday kuu suuragal tahay oo caafimaadkaagu fiican yahay maciisada iyo nolosha aad ku aadaysa iyo midda aad dadka adigu aada mas-uulka ka tahay uma tegaysa alla kuwaas iyoon laguu celin waa inaad tagtaa muslimiintu waxay leeyihin dadkaa waxaa laga garanayaa inay fiican tahay qof kasta awoodu leh dhawrkii sanaba inuu marxad ka aado laakin waajibku ma ahan waajibku waa dad alla qofkii awood u leh oo dhaqaalihiisu gaari karayaan oo awood u heli karayaan xajkana marka uu kugu waajibo degdeg waa inaad axajiraan ayagoo muslimiintu isku khilaafsan yihiin oo imaamu shaafici rag kale leeyihin waajibnimadiisu ma aha wax degdega oo dib baa laga xajin karaa gabanley leeyihin waa laga mara marka in la tago calaa kulli xaal ninkii xaji woodu yeestaa ma xajiyo inta aadan xajin horteed maxaa lagaa doonayaa wax alla waxa aad dulmi addoommada alla ka gasay u celi xud ilmadaalim madaalimta celi maxaa yeele allah baa yidhi wamaa lilsaalimiina min nasiir dadka daalimiinta wax u gargaara ma haystaan haddaad rabbigaa diintiisa ku xadgudubtay ama addoommada alla dulmisay xaj lagaama yeelayo nin kasta oo doonaya inuu xajiyaa waa inuu dulmiga celiyaa haya dadkaad xabaha ka dhacdaa dadkaad laaluudka ka qaadataa dadkaad saacad walba isku dirtaa muslimiinta saa saacad walba gaajurtaa baydka allah safka hore ku jirtaa waxaad noogu jirta inaad war ka qaadi dadkaa baydka alla ku dukanaya ay maanta dambe waa xajinayaa tiri allah laa yaqbalu xajag xajkaaga waxba ka aqbali maayo ha caroodeen qoladii ka socota qolada hadday rabaan muutuu bikayrikum haddaad doontaan laakiin xaqiiqadu waxay tahay qofka doonaya inuu xajiyo xaj laga aqbalo waa inuu addoommada alle dulmiga uusan jara axad kastau dulmiye waa inuu kacafis dalbaa inta uu garanayo inta uusan garanayna waa inuu ilaahay dambi dhaaf u weydiiyaa oo yiha ilah dambi dhaaf u laaban maayo oo rabbiga u qoonaya waxaa qasaba oo kale atawba ila allah waa inuu qofku alla u tooba keenaa tawba nasuuxa ah maxaa yeelay xajka وأعماasha qofka بني aadaمka dmbiga looga dahiro ilah la yidhaahdo qofku waxu soo laabtaa maantay hooya dhashay sow dembi kahay asagoo ka ah haddau xuquuqda bني aadamka iska ilaaliyo saasuu dembi ka noqonaya marka rabbiga utooba keen ilahay sidaba ugu rujuuc waxyaalo badan celi aka lagaa doonay axad bني aadama ha dulmini qofkaa dulmi ka gashay dulmigiisu celi dulmiga waxaa kamid ah inaad tidaa waan xajinaya haweenkaaga iyo ilmahaagun ay gaashow laanayaan laa yajuusu laka daalim baanaan waa laazim dadka aad mas-uulka ka tahay nafaqadooda inaad ka bixid leanna rasuulku adile ayau ku xadeeyey qofka waxaa dambi ugu filan kafaa bilmari isma an yaxbisa ama yamliku guuta waxaa qofka dambi ugu filan axadka ou nafaqadiisa gacanta ku hayo inuu guudka ku iriiriyo ama meel uga xirsado dambi taasa ana wey laa yajuusu laka marka qofka madaalimta bani aadamka iska celiyo awala rabbiga ha u tooba keeno tawba nasuuxa ah ha goosto inuusan dembi dambe dhex gelin wax kasta u gacanta ku hayana gacanta ha ka qaado xadkau aadaya ay waxau ku aadayaa waa xoolo xaaraan markuu kasoo laabto halkiiba baktigii iyo balaayadii ka bilaabaya laysa hada xaj quruxaas xaj maaha waa dadka loo yidhahda labayka allahuma labayk markay yidhahdeen waxaa loogu jawaabaya laa labayka wax ajiibin la yidhah iyo wax wax ka maqa la yidhah ma jiraan been baad la sheegaysaa ila beenla waa maxaa loo khiyaananaysa arrinta kale oo lagama maarmaankaa waxa weeye oo haddaadan kala imaan wax laga aqbalaya aysan jirin qof walbu garo arrinta ayada xoolaha aad ku xajinaysaa waa ina xalaal yihiin maxaa yeelay rasuulku maxuu xadiisa ayaa ku yidhi ina allaha tacaala tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaah waa alla nadiif ah dhammaan oo dhan ka nasaan wax aan dayib iyo nadiif ahayn allah ma aqbalo subxaana wa tacaala waxa aad ku xajinaysaa waa inay xalaal yihiin sirin xaaraan haddoo ku jira waxaa kaa aqbali maayo waa lagugu soo radinaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum waskuruu lilahi in kuntum iyaha tacbuduun war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyayow waxaa laydinku arsuqay kuwooda xalaasha xaggooda wax kaqana rabbigiin uga shugriyo alla ku caabuda haddaad tihin dad alla caabuday shukriga waxaa loola jeedaa nicmada alla ku galay meel alla raalli kaya ku bixi xoolo qaab laga kasbay xoolo ribo laga kasbay xoolo bax laga kasbay xoolo birilago laga kasbay ilahay xaj ku aqbali maayo subxaana watacaala wax lagaa yeelaya ama jiran wax laga aqbalaya ama jiran dad badan oo maanta jiraa waxay ku xajiyaan xoolo ay dadka dhaceen ama xoolo ay xaqdarra ku qaateen say rabaan ba u qaateen mid baa ku imaanaya waa kuhengadaya dhawr boqol baad siinaysa waa saasuu ku aruursanay lacag waa ku xajinaya haye waxuu dadka ku hengadaya garaata uu leeyahay waa qolada rasuulku yihi sala allahu alay wasal sida xadiis saxiixkaana kusoo sheegayo sayakunu fi aakhiri zamaani surda aakhiri zamaan waxaa imaan doona dad calaamada leh surda waa dooiska iyo wax kasta oo calaamad dawladeed iska leh yarwuxuuna fi sakad illah wayaqduuna fi qadab illah buu yihi waxay ku caraabaan carada alle waxayna ku kallahaan carada alle ciqaab ilahay meelow jooga mooyaane meel kale ma yimaadin buu yihi salawaatullahi wasalamu caleyh aakhiri zamaan bay imaan doonaan buu yihi dad bay aad u yaabid waa inay rasuulkiiba la doodi doonaan marka rasuulkii baa sheegay sala allahu alay wasalam maxaa y waxa ku geli qoos kuf iyo afar boqoloo sano kahor waxa la sheegay marka diinta laga hadlo waxay kuleeyihin walaa kuluhu anaga nala soo galay kuf iyo afar boqoloo sano kahor waxaa dhahay maxaa lagaa ku geliy haddoo khayr leeda maana kudooraasadaan ay saddaa laga boqo subxaana watacaala xoolaha lagu xajinaya waa inay xalaal noqdaan dad baa xajiya waxay hore usii qaataan qaas kuwaa xajiya siyaadka waxaa ugu jira so dhowr baakad oo sigaar ah xajkaas meeshay rabaan bay geysanayaan waan xaj baan ku jiraa baktina waan cunaya laa yajuusu hada arrin suuragala ma ahan waxaa laga yaaba qofku inuu yidha xajka naga waxna laga sheega xajkaaga diintaa wax ka sheegtay haddaad diinta aaminsan tahay san diintu yeelaysa yaad waxay diinta kuu jirta samay haddaad diinta aaminsan tahay waayo dadku aad bay uga carunaya waxyaalaha kale mar dhexdaas ayaan xaj ka waranay markaasaa dadku isku baabiceen oo idhan xajka nagaa la farageliyo xabalaha nagaa waa xaaraan la yido xabalahaaba hadday xaaraan yihiin waa xaaraan annagu bakti madaxa kuugu salaaxi mayno qof walbo sidaa la soco rabbigaana ka bog subxaana watacaala ninka xoolo aana ku xajin rabo haisnoojin iska joog xoolihiisa ninkii taraalayaal rabaa ka kasoo hajoog haisnoojin haddaanan si dhab alla ugu saba keenin xoolihiisa ninkay ku jiraan xooladad laga dhacayo haisnoojin xoolihiisa qofkay ku jiraan xoolo inta qof soo iibsaday beexmister ou meel u keensaday oo ay dawladu ku magacaawday waa wax la yidhaha kontarobaan laga xaraasay oo sidaa inta kula wareega ka beexmisterayo haisnoojin kontarobaan diintu xaaraanta utaqaana wax kalo kontrabaan la yidhaha diinta ma taqaano waxaan ay dawladuhu leeyihin kontrabaan way dawladuhu ayagaa kontrabaan ah maxaa ayaga ilahay cadowgiisa ah cadowga allahna la hajabiyo subxaana watacaala diintu waxay kontrabaan u taqaanaa waxa allah xarmay bes wax kalo kontrabaan la yidhaha ma jiraan khalas taasaa la garanaya waxaad bay u caroohi doonaan qolada ka socotaa dowlada hoose meela hoose ala geeyo marka rabbi ha laga bogo subxaana watacaala oo diinta ilahay cayaarta ha laga daayo xoolahaad ku xajinaysa xalaala noqday qofka xajinayo arrinta kale oo aad ogaanaysaa waxa weeye allah subxaana watacaala laa yaqbal ma aqbalayo qof xajkiisa iyo camalkiisa midnaba laa yaclamu kayfiyata alxaj walaa kayfiyata alcibaada sida loo xajiyo qof aan garanayn rabbi ka aqbali maayo subxaana watacaala waxba haysano diin inta aadan xajka aadan soo faro cilmiga lagu xajiyo sida loo xajiyo faro haddii kale waxaa jira waa xajinaya nin baa iyagoo ninka dawaafsiinaya ayaa kufay markaas laba kof dhulka isku tuuray war maxaa kugu dhacay haddii soo ilaada kamid maahan bu yidhi haye kana maraan dadkii lafdaruga ku dhacay ninka nuuxaa ku xajinaya wallahi xaj laga aqbalay rasuulka allahna jiiray sala allahu alay wasalam alla ma yeelayo ilahi ha laga xisoodo dadka xajinaya xajka waxa uu ku ansaxo iyo waxa uu ku furo habartee intaysa meesha aadin taasaa la sameeya arrimaha marka la eela ka gadaal baa la xajin karaya marka ikhwaani aan iska soo saxna qadiyahaas ayuu ah haddaan doonayn inaan xajino qofka xajinaya waa inuu dardaara iska qoraa waa inuu qof kastoo dayn kule dayntiisa u celiya cala aqal haddausan celi karin waa inuu kana cabsi dalba uu yani ka raali ahaansho dalba meelna ugu qoraa dadka uu mas-uulka ka yahay waa inuu nafaqadooda ka tagaa isagoo garanaya waa inuu tagaa iskuna dayaya axad kastoo bani aadama xuquuqda uu kuleya inuu kabay noqday markaa ka gadaal waa inuu xajka aadaa intaas ninkaan gacanta ku hayno ilaa aad intaas ka hagaajinaysa xagga isu noojin meeshaan sacad iyo daal weyan low aad meesha tegtay waa dhib badan tahay haye dhibkaa iyo dacabkaa ha ku darsanin cibaada la-aan iyo khayr daro ilaa dad baa kasoo laabta meesha dacab iyo daal ayagoo kasoo qaaday weliba dembi loo faray bay kasoo laabtaan meesha la raba in dembiga lagu soo fikiro marka qariib wey allaha laga furo subxaana watacaala qofka xajinaya waxaa sarda inuu muslim yahay axad aan muslimayn xaj kama ansaxo muslim marka laleeyahay waa inuu diinta alle u hogaansan yahay salaada dukado waxdaaniyada alla dad usuu rasuulka rumeeya diinta oo dhanna u ku qanacsan yahay saasaa la doonaya axad kastoo aaminsan ilaahay kitaabkiisa waxaanay inuu xaqu noqdo koonkana ay dan ugu jirto qur-aanka dan ugu jirin xaj kama ansaxayo muslimiinta kuma tirsano kaan dukanu muslimiinta kuma tirsano mana ka ansaxay xaj diinta ilaahay wax yar oo kamida ninka caaya xijaab ay inanu xijaabantaaba waxaa kamid yahay muslimiinta kamid maa xajna laga yeeli maayo ma laga aqbalayo shardi qofku waa inuu muslim yahay dambibaha ka dhaco dina way ka dhici kartaa kamr cadig way ka dhici karaan waa bani aadam laakin waa inuusan maxalilan waana inuu isku arko inuu qaldan yahay oo ilahay usooga keenaya taas laga maarmaan wey shay dunuubtaa kamida qofku haddau xalisay sida dadka yiri oo kale qaadku waa noo xalaal qaadku waa khamro oo kale ninka qaar xalisa khamro xalisay xajka meesha roob ugeysanaya ilaha ka xisooda subxaana watacaala qofku waa inuu muslim yahay ilahay isku diiday hogaansane dambibaha ka dhaca dodoona shardiga uu xajku ku ansaxa kaa wey awalan waxaa kaloo xajka uu ka ansaxayaa qof caqli leh axad waa xaj ka ansixi maayo majnuun ah haye dadka afar iyo labaatanka saaqayirayo talabaatan waa waalan yihiinba saacad walba xag kula hebel waa marka markaan indha intaas leeyihiin kalaas xajka ka ansaxaa kaas haye marka waran markaan iyo sagaan waa salam waa salaan abay hooyadii waxaana isuma jiraan waxaa kaloo qofka xajku ku waajibayo loo shardiya inuu qaangaar yahay axad aan qaangaarin xajku waa ka ansaxaya laakin ku waajibi maayo waa inuu xur yahay xurka qofka xajka kuwaajibayo haddau adoonsanayo qofka xajka haddii la xajiyo oo dadkii isaga mas-uulka ka la xajiyo waa ka ansaxaya laakin kuwaajibi maayo marka ama qofka aan islaamka ahayn iyo qofka aan caqligu isu joogin xaj kama ansaxayo saddex qalinka waa laga rafacay qofka hurdaya ilaa u hurdada ka kaco qofka waala ilaa uu soo miiraado canugka sabiga ilaa uu ka gaangaaro xadiid xasan ayaa nabiga saa looga wariyay sala allahu alay salam canugka sabiga ee xajiyey marka uu qaangaaro xajkii islaamka waa laga rabaa rasuulka xadiis baa looga wariyey sala allahu alay wasalam sanadkiisa xasan yahay oo jaacu saxiix kusugan qofka xajku ku waajibayo waxaa loo shartay inuu istidaaca u leeyahy uwad man istataaca ilayhi sabiilan ku alaya istidaacada ayada dhowr waxyaalood baa loola jeeda waa marka koowaad istidaacadii xoolaha lagu aadinayo waa inuu karaa uusan dad xola ka daysanin waana inuusan umada jugsanin midba inta isaagu leeya sanadkan xajkii baan aadi lahay oo dalool kun baa iga dhiman haye wadaadana saasa ku shaqaysan saasuu ku xajinaya waa nin dhaba weyn isu xisooma xataa hor ilahi ka xisooday subxaana watacaala xoolo la kufsilo laguma xajiyo ee haddii adiga allah xanda kusiyana ku xaji haddii kale iskadaa ku xakan ummadda waa wayla burusanina waa inuu qofku uwood u leeyahay istidaaca xagga istisaadiga arrinta labaado istidaacada waxa weeyaan waa inuu caafimaad qabaa hadduu mariid yahay qofku sakaraad yahay hadda ma xaji kara istidaaca ma hayo hadduu caafimaadi kari waayo waa laga xaji kari doonaa sida ay nasuus cadaynayso waxaa kaloo istidaacada kamida dariiqu waa inuu aamin yahay oo qofku naftiisa aamin u yahay xoolihii au ku xajinaya inuu aamin u yahay waa naftiisa la dilayn lama dhacayn laakiin hadduu dariiqan halis noqdo ama waxa uu ku xajiyo laga furanayo xajkiiku lagu yaaba waa inuu joogaa istidaaca ilaa la helayo istidaacada laguu sheegaya taasaa ka mid zaadka u qaadan lahaa deeqada u raacin lahaa caafimaadka u ku xajin lahaa dariiqii oo aami ah intaas waa in laysla helaa man istadaca ilay sabiila markaas imaanaysa marka ikhwaani arrimahan in la ilaaliyaa loo baahan yahay marka la xajinayo ha la ilaaliyo arrimahan oo allaha laga boqo subxaana wa tacaala ragga iyo dumarka shuruurdaasaa laga wada rabaa laakiin haweenta si gaara waxaa loogu haystaa gabar aan maxram wada inay xajido waxaa ka soo arooray adilo culamaduna diyaarad bay ugu qabteen rasuulku waxau yihi sala allahu alay wasalam laa tusaafir ilmar'atu ilaa maca dii maxram haweeneeyay safri maxram mid la saaxiiba inuu micigooda yahay maani mid ayada maxramkeeda ah bukhaari iyo muslim iyo axmed baa qoray maxramkeeda marka laleeyahay maxaa loola jeedaa waa dadka nikaaxeeda oo weliga ka xaaraam yahay oon weligii guursan karaynin saasaa loola jeeda riwaayaad kala cadaynaysa wiilkeeda aabaheed walaalkeed la dhashay ninka ayada qaba abdigeed hooya la dhashay adeerkeed aaba la dhashay dadka noocaas walaalkaas la dhashay ama ha noqdo mid ku aabay hooya ama ha noqdo mid ku aaba ah ama ha noqdo mid ku hooya ah ama ha noqdo mid ay xagga naas wada nuugaan oo xagga wadanimadu ka timid oo xagga ridaa oo kalea arrimaha noocaas idan aan maxram la socon yay safrin saddex maalmood meel loo socdo nabigu yiri habeen ma habeen iyo maalin meel loo socday u safrin maalin gelinkeed meel loo socday u safrin bariis riwaayad baa sheegaysa abu daawud qoray waa maalin gelinkeed maalin gelinkeed xataa nusuus badan oo noocaasa markay soo aroortay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaata hadalka inuu ula jeedo gabadha xataa xajna aadi karaysa culamada qaar waxay ku dareen istidaacada inanta waxaa kamida inay maxram heli karto maxram hadday weydo xajku waa ka dhacaya waana joogaysaa bay leeyihin saa waxaa ku tegay bacd kalama way sardiyeen rijaal badan oo xasan mujribay kamid yaa sardisay culamada in kaloo kamida waxay sardido dariiqu inuu aamin yahay waxayna u daliishadeen riwaayad bukhaari ku sugan oo ah rasuulka sala allahu alayh wasalam baa loo sheegtay dhibaato iyo in dariiqi laga mari waayo gaalada waxau rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam diintu way socon doontaan aaminna waa la gaari doonaa xataa yani ilaa ay ka safarto adaciina waa gabadha ku jirta hawdadka sariirta yani meedka geelaakiisa ilaa ay ka safarto buxayra waa magaalo ku taala kuufa agdeeda ilaa ay ka gaarto ayuu yihi xaramka makayada nafteeda aaminoa halkaas waxay u daliishadeen culamada qaar hadday inantu nafteeda iyo maalkeeda aamin u tahay oo dad lagu kalsooya ay la socoto waa safri karta saasay yihahdeen waxay bacdi culamaa yihahdeen xajaa-isa kuwa gagaboobay oo aan gurkooda rijo laga qabin waa waa xajin karaan gabar waxay yidhahdeen haddii dumar badan oo lagu kalsanya la socoto dad aamin oo islaam ay la socoto waa xajin kartaa laakiin waxaa nusuustu cadaysay muslimiintana in badan oo ku dhawaaqday inaanu inaysan xajinin haddaan maxram la socon hadday xajido see la yeelaya marka wixii khilaafsay waaba xajide maxaa la samay hadday xajido waxay oranayaan aktaru lmuslimiin yasixu xajuha xajkeedu waa ansaxayaa caasiyad baa noqotee hadal noocaas oo kalaasna waxaa laga soo naqlay ibnu timiya waxau oranayaa hadday khilaafto nahyiga loo soo jeediyey oo inantu iska safarto oo sidaa ku xajido yasixu xajuha xajkeeda waa ansaxaya warkaasna way u bateen dadka muslimiinta balka waxaa laga doonaya inanta muslimada inay maxram samaysato ninku haddau nin muslimayo inanta u qabo waa inuu xajisiiyo xajka waajibka xajka waajibka uma uu diili karo ninku haweenka laakiin hadday xajka waajibkaa la timaado jiraa mar kalan xajinaya waa diili karaa waalidku ilmaha xajka waajibka uma diidi karo laakin hadduu mar kala laabanaya yidhaha waalidku waa diidi karaa saa darteed islaanta muslimada waa inay ninkeeda ogeysiiyaan inay xajinayso hay ilmuhu waa inay waalidka ogeysiiyaan waalidku waa inuu xajka ogolaada weliba waajibka ninkuna waa inuu saas oo kala yeela weliba ninku hadduu nin diilaya waa inu haweenkiisa u xajisiya aa haddaadan iska bixin kuma xajisiinayo hadduu yidhaahdo waxay leeyihin muslimiintu kasarku maahan xaylayada waajibka lagu leeyahy maxram meesha rabtaa ka doondoono walakin culamada qaar waxay daliishadeen xadiid ou nabigu yihi nin duulaan lagu qoray yaa rasuul allah inii uktusibtu fii kaswati kada wa kada aniga duulaan hebel baa laygu qoray sawjadaydina waa baxay ayadoo xajiyada rasuulku waxau yihi orodkoo fa xuja maca imra'ati orod oo haweentaana la xaji amarka isaga wujuub bay culamada qaar u daliishaday reer kasta waa ina racyaday kuleeyihin laakin waxaa loo badiya inuusan waajib hayn saas ayuu badinaya calaa kullin inanta muslimada waxaa laga doonaya inay maxram yeelato markay xajin haddaysan samaysan oo iska xajido xajkii inuu ansaxayay muslimiintu u bateen galadka iyo dembiga loo haystaaba meeshau doona ha gaaro inantii diinla waa inay xajka iska ilaali iska ilaalisaa maxrumaha ay ku safarto marka mushkiladda weyn oo hagataa laa waa maxay dadka bani aadamka oo maanta jooga shayga maxramka la yidhahdo waa la yaabsan yihi waaba la yaabsan yihi inanta ou qabo ninka mutadayinka iyo midda ou qabo ninaan waxba ahayn midda sagaal wiil ee la dhalatay oo diinle amay waalid u tahay iyo middan hal dad haysan isku shay maxramka olaa yimi inanta lagama yaabo inay walaadkeed ka dhaadhicin karto ilaa waxa ohan haysa mooye walaal maxram baan u baahana mehed antan kale ee raac naanaga tira haddaad doonaysa far wuxuu leeyahy saas ka hormaya gabadha waxayba iska dhigayaan dad reer magaalo dimuqraadiya waa laga soo baxay waktigii nagaala raaci jirayo dadku xur weeyaan yaa wax kaa bi'inaya iyo dayaaraddu waa buuxeeyo waxaan saguleeyay war soo ma ogi dayaaradda oo buuxda inantu markay kursi ku fariistayo oo keligeeda inay jirto kilaab eegato oo dhinacaas ku soo qabato sharxa oo ay hoos ugu dhigta sheekada maadowid waxaa ka jira adduunka ma garan kartid oo rabbiha laga bogo subxaana watacaala inanu markay keligaa tahay waa hilib geed saaran axad kasta oo daw- dawacadana hilib meel saaran dawac oo dhan way soo egtaa rijaasha agdarkoodana dawacada waa ka qaymanaysaa mid kasta halkaa hadday xataa ay madow luga qarqarofanta oo sinta si kasta u taalo way soo eegaya wallahi waa naag buu leeyay markaa soo fiirin hay marka sidaa darteed dumarkiina ilaaliya oo gabdhihiina xibriya oo rabbi ka bado subxaana watacaala oo dumarka maxrama loo noqdo waxyaabaha ugu ugu wanaagsan oo yani ay ehelnimada faa'iideynaysay inanka waa inuu walaalkeeda iyo qofka ayada maxramkeeda badbaadiyaya salkeeda u badbaadiyo safar haddii u baahanta wax kala qabto haddii aan safarka wax laga qaban karin oo uu ka joojoobi laha safri sidaas baa la ogaa ayada ayaa isaga wax ka yeesha ayadana isaguna waa ila wax ka yeesha saas arrintu ahayd laakiin maanta wixii oo dhan waa lagu cayaara war rabbi ha laga bado subxaana watacaala war dadka xajinaya waxaad ka barta oo wanaagga ha lagu dadaalo hoola xaaraam ayaa lagu xajin hoolaha lagu xajinaya xalaal ha noqdeen talbiyada si wanaagsan ha loola yimaado ilahay si dhabaa laysugu dhiibi haddaba qofka muslimka oo xajiyey oo xajka dhex gala ama amrada waxyaalo badan baa mamnuuc ka ah waxyaalo badanna waa la ogolaya misaalan awalan haddaan soo qaadana bal xajka acmaashiisa in kamid a xajka waxyaalaha lagama maarmaanka ah oo aan laga tegi karin la-aantoodana xajka uusan ansaxayn waa in laga soo xarumado meesha miiqaadka la yihahdo xarmadada waxaa loola jeedaa inaad niyadaada gelisid oo aadka uga dhawaaqin acmaasha aad dhex gelaysaa xaj iyo cumro waxay tahay iyo hadday labadaba isku daro tahay taasaa lagaa doonaya waa inaad niyeysatid xajka kayfiyada ugu qiimaha badan in lagu xajiyo oo dadka muslimiinta in badan u sugayaan saddex kayfiya iyadoo la sheego waxa weeye marka aad misaal xajinaysa haddoo kale waftigan oo kale a dhaqaaqday oo aan ku jirno dulqacda markaad yaba nabsii maraysa waxaad odhanaysaa labayka cumra ilaah cumran kaa ajiibay waa ajiib waa ku ajiibay oo cumran ku dhawaaqay macnaha waxaan niyeystay inaad cumraysto labayka allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk bad sii dabdari ilaa aad ka gaaraysa xaramka xaramka markaad timi oo dawaafka bilaabaysa labaygta waa joojinaysaa toddoba jeer baad baydka ku dawaafin laba ragca ayaad ku dukanaysaa maqaam ibrahim gadaalkiisa safa ayaad ubaxaysaa iyo marwa toddoba jeer baad ordi inta ayaad iska gaabinaysaa waad xaraam noqonaysaa waad iska joogi marka iska dhexmisaa adigoo xaraam ah maalinta sideedaadka oo bisha bilxijada ilaah ay sideedda noqoto samataca la ilaha macnihiisa dhaqaaq labayka xajaa orado halkaa iyo manaad warkanimada sii dhaqaaq adigoo labayka xajaa labayka allahuma labayk ku haya ordo halkaa munacaad xajka halkaasa ku gudaga waxaa lagaa rabaa inaad muna ku aatagto maalinta sideedaadka duhurnimada duhur iyo casri iyo maqrib iyo cishe ku duko halkaas seexo salaada subax markaad dukato maalinta sagaalaadka oo banaal soo baxda orado carafa aad waxaa lagaa rabaa neef ariga inaad gasho ugu yaraan oo tamatuca haddaadan neefka arigaa dali karin maxaa lagaa rabaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji faman staysara min alxaji faman lam yajid fasiyaamu talaatati ayaami fi lxaji wa sabcatin idaa rajacatum ayuu allah yihi subxaana watacaala toban beri baad soomaysa oo aad saddex ku soomaysa halkaa iyo yani xarabka toddobana markaad reerkaaga u laabatid baad soomaysaa haddaadan wax qali karin xajkii markuu sidaa kuu leeyay maalintaa tobnaadka aad neef gashay oo aad inta xiiratay dawaafuli baa dawa imaad muna ku soo laabo habeenada saddex iyo kow iyo tobanka laba iyo tobanka iyo saddex iyo tobanka muna seexo sida ku wanaagsan qoraxda markay samada bartankeeda ka waxato maalin walba saddexda buuro toddoba dhex kusoo tuuro magac walba markaa tuurayso allahu akbarta ku dhe taasaa lagaa doonaya sida ugu wanaagsan in loo xajiya noocaa weeye xajka noocaasa magaciisa tamatuc baa la yidhahdaa marka markaad xajkiisa u dhex gashid oo aad ama cumro xarmatid ama xaj xarmatid nin haddaad tahay waxaa kaa mamnuuca dar kasta oo tolan rasuulka xaj bukhaariya muslim jilla ku sugan baa la weydiiyey qofka muxrimka maxuusa waxu xiranaya waxuu ka sheekaya waxuusan xiran karin wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yalbasu alkhamiis walaa xamaa'in ma labisanayo wax kastoo la kasado waa kamiiska waa cimaamada waa iyo wax kastoo madaxa lagu duubto qamaa'is marka leeya kuwa waaweyn iyo taatiyaalka iyo funaanadaha iyo koorarka kulli waa lamid wax alla waxa la soo gasado waa laysu falay waa ka mamnuuc caraa'imna ma xihan kara yadudi waa wax kasta madaxa lagu buufo waxaa kaloo ka mamnuucu rasuulku de banaamijta koofiyaalka wax alla wixii madaxa la gashado ama dadka isku dayska oo isku jirka oo macnaha sarweel iyo saati maxay koofiyada isdalaa waa ka mamnuuc waxaa ka mamnuuca wax kastoo lugaha la gashado hubka sigisyada kulli waa ka mamnuuc toba furan buu qaadanaya laba maro oo furan buu qaadanaya inay cadcad yihiin shardi maaha inay madmadow yihiin shardi maaha maro kasta oo markaad banaanka joogta inaad xirataa ay ku banaaneed inaad ku xajidaa waa lagu ogolaya bishardi inaysan koodaha isaga farlayn maxawis ahaan kooda waa laga arqaami karaa sidii go ahaan ee waxaa la diidaya inta koodaha la isaga farlixa laga galo waa ka mamnuuc waxau rasuulku yidhi waxaan loo ogolayn walaa sawban masaw zacfaraan walaa waras maro kasta oo diig zacfaraan iyo waras lagu jiro waa xilaa ujeeya oo la carfiyana waa ka mamnuuc qofka isaga intaadan xadka xanuuman waad isbarakuunin kartaa sida caaisha ay tiri nabigaan ku samay jirnay sala allahu alay wasalam laakin waa kaamamna maanta markaad xadka xarmato ama cumrada ilaa aad ka gaaraysid markay xalaal noqonaysid intaada meel kama jari kartid cidiyaha inaad goydo laguma ogola haye madaxaaga inaad dajid oo aad suuf ku xirata laguma ogola dallad inaad qaadaysid waa lagu ogolaya haye haddii qoor kugu soo bido inaad marada wejiga isaga cadiso waa lagu ogolaya marka qoorku kugu soo bidayo bes laakiin marka lamaya waa kaa mamnuuc waxyaalaha diibka oo xarfaya waa kaa mamnuuc haweentu waa kaa mamnuuc oo rasuulka sidaasuu cadiyay sala alla slam xayawaanka ugala ugaarsada oo duurka jooga oo yani kambiriga ah kabadda maye waa kaa mamnuuc wax kasta oo ugaa ah mamnuuc bay tahay bahallada wax cuna sida libaaxa iyo bahal kasta oo dadka cuna ama duunyada cuna waa la jiri karaa isaga waxaa kusoo aroraa dila saxiixa laakiin laguma ogola bahallada dadka nala gelinaya oo xaramkaa jooga ama meela amaray wax kamid majira waxaa lagu ogolaya saacadda gacanta waxaa lagu ogolaya oo keliyaha indhaha waxaa lagu ogolaya kiisada bartanka lagu xirto soonka ah waa lagu ogolaya wax nusuusa oo diidaya ma jiraan bukaari wuxuu soo naqlay caaisha inay leedahay waxaa loo ogolaya nimanka inay surwaal yaro dabagaal xirtaan hadday maradu ka bidasaan awradooda loogu jeedin markuu soo arooray ma jiro oo kale laakiin caaisha warka laga wariyay bukaari baa qoraya waxyaalaha noocaasaa lagu ogolay milayada inaad isku fiilo waa lagu ogolay mayrashada waa lagu ogolay madaxaada iyo jirkaaga waa dhali kartaa waa lagu ogolay laguma diidana go-yaalkii aad kusoo xamatay waa iska bedeli kartaa haddii go-yaalku kaa wasaqoobaan laba go kala xiro waa lagu ogolaya ma lagu diidayo midab gaara oo lagugu xirana ma jiro laakiin mara barafuun lagu samayo iska ilaali hay marada reeraha iskooda isaga sola iska ilaali arrimaha noocaasa waa la ogolay qofka muhrimka ah oo xadka xarman laakin waxaa lagaa doonaya inaad iska ilaalisid wax kasta xadka dhaawacaya xadka maxaa dhaawacaya beentaa dhaawacaysa xantaa dhaawacaysa umadoo la isku jiro waayo rasuulka xadiiska ayaa wuxuu ku yihi man xaja walam yarfus walam yasbuk rajaca ka yawmin waladad umma axadka xajiya oo aan fisdi la imaan iyo wax daacada looga baxo haweenkiisana aan ganaax iyo wixii dumarka dhex mari jiray ugu tegin wuxuu soo laabtaa maanta hooyada dhagasuusoo ka aydinka ah waasuu alla yihi faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj war qofkii bilaha xajka xaj isku waajibiya in haween loo tago iyo in faasidnimo iyo macaasi lala yimaado iyo in xajka lagu doodaa ma jirto munaasixada iyo dooda iyo dhibka iyo broblemka ka tag saasa lagaa doonaya qof cido badan aamus badan nabadgelyo badan noqo hadii kale waxaa tira xajkiina tagayo xogma reebanin baa leeyahay dadka ku ku ku dirbiro mada ma inta dadka gabaha farsataan saas iga jirayan dadka xujka kala gaara dadka sidaa u xajiya dhaalimiin wey ummadda ilahi ba dulanka galeen sideeda dhan ummadda islaamka sheeganaysa balaayadaas ku dhacday waxaad dareemi karta iyo diin la-aanta haystaan markaad xajka tegid intaas oo milyan ba xajka isugu imaanaysa isriin bay toban boqol xajka laga aqbalay taasna daliil bay utaha dadka inay diinta ka dhaqaaqeen daliil bay waxa ay samaynayeen sida ummadda loogu soomanayo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waa mamnuuc waxyaalaha qaarkood in lagu dhaqaaqo xajka kayfiya waasaan sheegno waa kayfiyada cumro aad xarmatid ood ka xalaal noqotid oo maalinta sijeedaad ka xaj bilowdid waxaa jirta kayfiya kaloo garaan la yidhaahdo oo xajka iyo cumrada hal mar lawada xarmaro labayka xajkan wa cumrah bauga fuleeya waa isdhexgelinayaan maalinta tobanaadka oo xoolaha galaya ku ama xalaal noqonayo waa tegayaa dadku marka uu sii marayo miiqaadkuu xarmanaya baytka marka u tago dawaafli wadac u sama dawaafl ifaada u sama u sama dawaafli guduud haddii uu yani wakti haysto wayaan safo iyo mar uu ordaya hal mar maalinta sideedaadka ayaa u baxaya muno iyo xarafo iyo halkaa maalinta tobanaadka dawaafl ifaada ula imaanaya safo iyo marwa dawaafkooda mar labaad ku celin maayo maalinta tobanaadka ayuu dawaafilifaada la imaan inta waa gaabsanaya neefna waa galaya oo dan baa laga rabaa damlu garaan la yidhahdo xajka iyo cumradiina waa isdhexgelayaan meeshii xajkana gaar loo samaynayo cumradana gaar loo samaynayo maanta waa isdhexgelayaan hal camal baa kaafinaya safo iyo marwo gaar in loo ordaa la rabaa marka la cumraysanayo hadda xajka iyo cumrada hal mar baa kaafinaysa waa isdhexgelayaan dawaafka hal mar baa wada kaafinaysa waa isdhexgelayaan garaan baa la yidhahda ifraad waxaa la yidhahdaa midda yani la sameeyo halkan baad ka tagto xaj kaliya ayaad xarmatay xajka markaad dhamaysato ka gadaal baad cumro la timi maalmaha aad xajka dhamaysatood cumro soo xarmataa daran waxaa la yidhi xajkoo la gaar yeelo iyo cumradoo gaar laga dhigo weliba cumrada la gadaal mariyo walaakin nusuusta markaad aad u akrisid waxa ugu khayr badan weliba culamadana in badan oo ay tihin arrimaha kale oo dhan waa la dhasaqay tamatuca maxaa yeele rasuulku saxaabadiisa tamatuca u amray xalaal noqdo ku yidhi cumro ka xalaal noqda xajkana gadaal ka sameeya wey salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuuna weliba rasuulku ku awsaagay low awsan haji weli lahay inuu xalaal noqo lahay isaguna ee hajiga uu meesha ku xanibay taa waxaa laga gartay muslimiintu in badan leeyihin in cumro la xarmado oo laga xalaal noqdo oo la iska joogo maalinta sideedaadka xajka loo baxo oo haddaad neef beri kartid la galo haddii kale tobanka beriyo lagaa rabo la soomo ayaa ugu fadli badan sida loo xajiyay saasay culamada in badan leeyihin fuqahada madaahibta qolada waxbay fadilayaan laakiin nusuusta saas ayaa ku wanaagsan weliba culamada qaar waxay leeyihin inta kaleo dhan waa la nasaga taas baa jirta saasay oranayaan waxayna u daliishanayaan nabiga oo saxaabadiisa ku yidhi ilaa ilaa waa ka xalaal noqda yani cumrada xajkana gadaal kala imaada salawatullahi wasalaamu caleyh dadka xajinaya inay dintooda fursadaan oo macnaha ay dintooda biyo dhex geliyaan waa loo ogoliya laakiin dintaada inaad goysid iyo inaad waxyaaba gaar ku dhaqaaqid laguma ogola alla iska ilaaliya waxyaabahaas cabuuraadka oo xajka gudihiisa lagu mamnuucay oo ay ugu adag yihiin dumarka arrimahooda ninka haween la kulma isagoo xajinaya oo ula kulma inuu jameeco ama uu doono ama uu nin ku mehriya xaggiisi balada ay soo gaartay laa yankixu lmuxrim muxrimku gabar ma guursado mana guuriyo ma doono mana loo doono intuu xaja ka xalaal noqonayo waa mamnuuc sheekada dumarka ku saabsan oo noocaasa waa mamnuuc marka layska ilaahada laga boqo xajkana wuxuu ku fasahaadaya waa in jamaca la yimaado oo dadku jamaca la yimaado waxaa kaloo xajku ku fasahadaya shirkiga shayga la yihahdo waayo allah baa yidhi lain asrakta layaxbadana camalu wala takunana min alkhasiriin war haddaba rabbigaa u sheegi yeeso camalkaagu waa buraya kuwa khasaaray oo musiibadu ku dhacdana kamid noqonaysa marka ikhwaani xajkiina wanaajiya oo rabbigii ka cabsada labeegsiga qofka muslimkaa markau xajka xarmado laga bilaabo ilaa laga gaarayo maalinta uu tuuranayo buurta xaqaba la yidhah waa inuu wadaa xajka haddaad ka bilowday maalinta sideedaadka labeegsigaad bilaabin maantaasoo dhan waa wedi sagaalaadka waad wedi habeenka tobnaad waad soo wedi subaxka tobnaad waa wedi takbiir waad kusoo dari kartaa siana wax dhawaana caddaynayaan laakiin waxaad joojinaysaa ilaa aad ka soo gaartid jamratulcaqaba tuuratadeeda jamratulcaqaba maalinta tobanaad markaa tuuraysa waad joojinaysaa cumro hadday tahana waxaad joojinaysaa ilaa aad ka gaaraysid dawaafka bayt baydka marka la dawaafayo waxaa rasuulka ka sugan sala allahu alay wasalam xajaru aswad baa ku beegan baa la istaagaya xajaru aswad waxaa nabiga ka sugan in la sumiyo oo afka lagu sumiyo afkaayo la sumiyo gacanta la saaro laseeano oo intaa la isugu daro hadday kuu suuragal noqon weydo gacanta kale ku taabanaysaa hadday kuu suuragal noqon weydo ul haddaad haysato ayada taabanaysaa ku taabanaysaa waad sumin doontaa hadday kuu suuragal noqon weydo gacantaad ku ishaaraysaa intaasoo dhan ba nabiga laga sugantay sala alla alay wasalam ogolaaday salawatullahi wasalaamu calayh waxaad arkaysaa dad isku iririya umadka ka jebinaya waa in ba yani dhagaxa asagaa la salaama waa sunna ummadda in dhiig laga daagaana xaaraan wey hadday kuu suura ka noqon way halkaa gacanta ogaysaa markaad gacanta ku ishaaraysa maxaad oranaysaa allahu akbar saas waxaa ku soo orora xadiis saxiixa riwaayad mursal ah oo cabdullahi bin cumar laga warinaya waxay ku kordhiri bismi illaahi allahu akbar saasaa la oranaya mar kastood soo wareegtid kolka aad xaja ka marayso bismillah allah uga dhabaranaysa markii lagu dura hawaayda mursalka xajarka la yidhaha rukniga yamaaniga oo xajar aswad dhinaca yamanka ka xiga markaad soo maraysid gacantaa lagu salaamaa asaga oo lagu taabtaa ama xajaru aswadka waa la sumiyaa gacantana waa la saaraa xaa baydka intiisa kale meel in la taabtaa oo la sumiyaa soo aroorta ma jirto mana loo baahna waa intaas waad ku dawaaqaysaa marka aad ka bilowdo xajaru aswad oo aad sidaa ugu soo wareegto xajar aswad ka timaado hal mar baa kow laga dhahaya toddoba jeer baa taad ugu soo wareegaysa dawaafka macnihiisu noocaa weye wuxuuna rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam xadiis ayaa gaana ku sugan addawaafu kamithli salaad dawaafku waa salaad oo kale laakiin allah subxaana watacaala axalla fihi lkalaam in lagu hadlo ayuu baneeya dawaafka dhexdiisa ee faman nataka falaa yantiq ila bikhayr qofka hadlayaa waxaan khayrayo ku warramay markaad dawaafaysid waxaan khayraha ku hadli ama riwaayadaha odhanaya rabbana aatina fi dunya baa lagu ducaysaayo ducooyin hebla la akriyaayo xadiis saxiixa oo kugu ilsaaminaya duca heblo ayaa la akriyaa lama hayo wax alla waxaad jecesha ku ducayso wax alla waxaad jeceshahay kitaabka ducooyinka laga akriyo oo nimanka wax dawaafiya ay gacanta ku sitaan ducooyinka ku qoran oo laleeya ma kamid lamadaba hebla la akriya meel laga soo naqliya lamana yaqaan siduu badan yahay wax uya lama garanayo aksarka waxa ku qoran halkaas xala ka garanayso looma hayo nusuus waxaa soo aroortay markaa aad dawaaqaysid markaa safo iyo marwa ordaysid digri alla la imaad ilaahay bari wax lagu xadiday iyo waxau nabigu yidhi waxbl hala akriyo maya ma jiraan marka yani xajarka marka la hormarayo allahu akbar hadii saxiixa ku sugantay bismillahina riwaayad mursala ku xidhisay waa mid muxuu kaloo rasuulku yidhi war hadalka waa la idiin baneeyey markaad dawaafaysaan laakin dawaafku waa salaad oo kale saxaaba u baahanya qofka dawaafa waa inuu daahiriyo wax badan baa loo bahaya lakin waxa khayr ha ku waraminina rasul yidhi sala allahu alay wasalam marka ma uusan nin hebla akriyo wixiblaha la akriyo marka ma hebla la maray wixiblaha la akriya marka wixibla la maray asmay safo iyo marbo marka la tago waan soo marnay adkaar nagu akriyay oo laa ilaha illa waxdo laa shariika lahu ay kamid tahay laakiin lama hayo waxaa la sheegayo dadku ilahay ka bakan subxaana wa tacaala qofku alla janna ha weydiisto naar ha ka magan galo adduun iyo aakhirana khayrkooda alla weydiisto taasaa la doonaya dawaafka ajir fara badan baa ku sugan waayo rasuulku wuxuu yihi toddoba jeer qofkii baydka ku dawaafa ee markuu ka baxo laba ragcad dukada kaana ka ibti raqaba qof loo adoonsanayo isagoo xureeyo liajir egyahay xadiidka albaani ayaa yihi waa xasan wuxuuna ku sugan yahay saxiix albaani marka muslimiintu ha ka faa'iidaysa arrinta ayadaa xajaru aswadku waa magac xagga jannada laga keenay oo ilaah baa fadiray oo qiimeeyey rabbi baana mahalkaas rabta u yeelay xajar kale oo in la sumiyo ama lagu dawaafo ama gacan la saarto ay diintu gaartaan hora saasuu umariye waan ogahay xajar inaad tahay aan waxna dhigin waxna anficin lawlaa rasuulullahi yuqabiluka maa qabaltuka haddaan rasuulka alla kusumiday kuma sumiya mooyi weligiina kuma taabteen xaqiiqadu noocaas weeyaan marka ikhwaani hala dadaalo allana halaga bado subxaana wa tacaala waxaa laga doonaya dadka muslimiinta inay sidaa u ilaaliyaan xajka arrimihiisa xajka haddaan soo qaadana marka muqaadka ugu waaweyn waa in lasoo xarmado waa in baydka maalinta tobnaad oo ifaado lala yimaado safo iyo marwana waa in la ordo iscaw fa ina allaha qad kataba calaykum asacya ayuu rasuulku yihi waa waajib ina safa walmarwata min shacaa'ir illah waxaa kaloo waajib oo lagama maarmaana xiirashada qaybo kale oo waajiba waan soo sheegnay carafa in la tago iyo muslifo in lasoo seexero waxaa jira arrimahay leeyihin culammadu waa laga tegi karaa laakiin rasuulku waxau yidhi sala allahu caleyh wasalam sidaa u aragteenana u xajinay u xajiya ilaa waatuu rasuulku oranaya khuduu canii manaasikakum lacalli laa xuja bacda caami haada wixii uu rasuulku sameeyey oon baa la doonaya in la sameeyo tanaa waajiba iyo tanaa sunaa inta xagga dhigtid sida uu nabigu yeelay yeel xajkaaga in la yeelo haddii la doonayo waxaa laazima tinta in layska xiiro ama la gaabiyo dinta marka waxyaashada rasuulku ka hadlaya waxau yihi allahuma qfir lilmuxalliqiin ilahu kuwa dinta xiirta yani allahuma arxam lilmuxalliqiin ilahu kuwa dinta xiirta unaxariiso saddex jeer markau ku celiyey oo nabiga laga dalbay kuwa gaabsadana ayuu markaa faraha yihi kuwa gaabsadana allah unaxariiso in la xiirta ayaa wanaagsan gaabsashadu waxay u fiican tahay waa qofka maalmahan oo kale cumre la yimid xajkana inuu gadaal ka sameeyo raba qofka inuu cumrada u gaabsadaa fiican maanta xajka la gaaro oo iska wada xiiro gaabsashada laguu sheegayaa tinta dan in la gaabiyo wey laakiin buurta la yidhaha marwo waxay dadku ku samaynayaan xaaraan wey diintu ma qabta taa meel waxay ka keensadeen la garan maayo waxaa laga yaaba aqwaal culamo inay warkaa sheegayaan waxaad arkaysaa nin baa dintiya loo gaabina magas baa la soo qaada laba tin baa laga goy war gaabsi maxaa la yidhaha dinta dhan waa in la gaabiya ama waa in laska xira wax ka dhexeeya ma jiraan lama yidha arrintaas xaj halkaasaa magas waxaa la taagay ilmo yareer laba tin baa laga goyaya dintii waa loo gaabi waxaa dhaqdaa lagu leeyay laysa hada min adiga akhi rabbi ha laga awsaga tafsiir tafsiirna waxaa leeyahay dinta dhan in la gaabiyo taasaa loo yaqaan waxaa ka soo haray meesha laga keensada dadka laga doonayo ma jira wax kale dadka la doonaya inay dinta xiirtaan waa nimanka hadday xiiran waayaan oy kulliga gaabiyaan ajrigii baa ka yaraanaya laakin waa laga yeelaya waxaana yidhi gaabsashada waxay ufiican taha qofka cumrada hadda la yimid xajkana gadaal inuu ka sameyo isla markaa doonaya amaa dumarku kuma jiraan dadka la sheegayo xagga xiirashada waayo rasuulku waxau yihi sala allahu alayh wasalam laysa cala annisaai xalqun inamaa cala annisaai atafsiir haweenka dushooda maaha dinta inay xiirtaan waxaa laga doonayaa dinta inay gaabsadaan xadiis saxiix abu daawud iyo keyrka qoreen baa kusoo arooray haye dinta waa inay gaabsadaan buu rasuulku yiri laakiin inay iska xiraan kulli maahan gaabsashada la sheegayaana dinta reeyaheeda oo dhan waa inay inantu gaabida meel walba qadar mucayana ka goyso taasaa la doonaya oo sidaa ugu gaabsato taas bay xalaal ku noqonaysaa waa haweenta markay xajinaysa iyo markay cumraysanaysa weligeed waxaa laga doonaa dinta inay gaabsato laakiin inay iska xiirto maya gaabsashada la sheegaya inay laba sin iska goyo maana dinta kulligeed waa inay gaabidaan taasaa laga doonaya waa marka wanaag la doonayo in la sameeyo marka ikhwaani xajka arrimihiisa noocaas aan ilaalino haweenta xaaidada iyo haweenta dhiigka dhalmada qaba waxaan soo ogaana waa xaji karaan rasuulkuna waa caaisha ku yihi ifcali maa yafcal alxaaj gayra an laa tatuufii bibayti walaa tusalli axadka xaajigaa wax kastau sameeyo samay laakiin baytka alla ha ku dawaafin salaadna ha dukani carabtay tegin oo musaritay tegin oo muray tegin oo buuray tuuran oo wax walbay qabanaysaa laakiin baytka dawaafkiisa looma ogola safo iyo marwana baytka dawaafkiisa ka dambeeya inta kale laa kama soo qabsan kartaan amaakinta loo daliishado ayay kamid tahay iminta inay akrisan karto diinta wax kastoo kamid a marka idiga xeesha qabto haddaan aragtay gabaa kitaab gacanta ku haysata dhinaxay qabataa haddii diintiiba ka baxaya waa gaalowday haddii halkaa waa loo daliishan karaa maxaa yeele wax kastoo qofka xaajiga oo sameeya samay baa layihi addukaan inbaysan ha dhawaaqin waxaa oran doontaa waa diin salaam calaykum iyo waxaan ma annagu ma aana keenin bukhaari bay ku qoran tahay haddaad bukhaari taqaanin weligaa maqashay laakiin low aa ogadaa reerkaa nabadoonka sheegay waa aqoon lehed bukhaari saxiigama taqaanin soo qoro taas waa kugu ronta marka calaa kulli xaal masalada haddaad aragtid inan samaynayso alaha la yaabin inay abdulko diinta ka qaar hau qaaban waa masale culamadu isku khilaafsan tahay hay way culamadu leeyihin way fiicanta in la iska dayo laakiin inanta la timid oo qur-aanka akriya ma dambaabin ilahay diintiisana kama ficin xaqiiqadu saas weyaan rasuulka allana uma uusan diidin xaajigu waxau sameeya waxaa ugu badan inuu qur-aan akristo inuu rabbana aatina ku ducaysto rasuulkuna waxau yihi xaajigu soo yeelayo oo dhan yeel salaad addunkadii bayka ha ku dawaaqi qur-aan ha akrinin ha u dhiwaayo hay hadday ku jirta maalintaas saasaa lagugu leeyahy wax ka dambeeya warkaana ma jiraan arrintu waa noocaas adilla kusoo orortaa la yidhaha diidaysa kulligeed waa daciif marka calaa kulli xaal acmaasha xadku sidaa weeyaan waxaa ugu dambeeya dawaafka la yidhaha dawaaf alwadaac marka aad ka soo tegaysa magaalada maka laazim waxaad waa inaad dawaaf kusoo tagosi waxaana xadiis saxiixa kusoo nowseegaya cabdullahi bin cabaas inuu yidhi rasuulku wuxuu amray muslimiinta aakhiru ahdim inuu noqdo baytka inay soo dawaafaan ilaa anahu kufifa can ilmar'ati alxaayida haweenta xadka acmaashiisa soo dhamaysatay oo dhiiggii xaydku ku dhacay oo dadkay raaci rabta ay tegayaan waa laga saamaxayaa ayada dawaaful wadaaca laakiin dadka intiisa kale markay baytka ka soo baxayaan waa inay soo dawaafaan bu nabi waxa kuugu dambeeya waa inay baytka noodaan gaarigoo banaanka ku taagan ood hore usoo raaci rabto oodan xaafadda inaad sii seexata doonin iyo guri kala midna ood alaabtaadii wada joog meel soo dhigatay dawaaf hore u dhalaan taasaa lagaa doonaya markaa dawaabti ka gadan haddad xaal oo kale maka barido beri inaad dawaabtaa waajiga kugu daadama waa inaad ku laabataa lagama doonaya iska dhaqaaqin marka ikhwaani arrimaha noocaas ayaa la fulinaya waxaan soo shardinayaa xadka amaajiga qofka muslimka waxaa lagama maarmaan ah inuu safo iyo marwo ku dawaafo markau dawaaf kaliya dawaafil ifaada la yimaado dawaafil ifaada waa rukni waa lagama maarmaan marka ugu horeysa soo xarmo ka gadaal dawaaf la imaad safo iyo marwo orod waxaa lagama maarmaan in lasii tago maga makaanka la yidhaha musdalifa maalinta sideeda duhur iyo casr iyo maqrib iyo cisho lagu dukado habeenka sagaalaad la seexdo subaxda sagaalaad laga tago waa loo bahanya rasuulka alla sameeyey maalinta sagaalaad galinkeeda dambe ilaa qoradhaxa laga gaarayo oo in carafo la joogo markay qoraxdu kuugu dhacdo qoraxdan kuugu dhicin haddaad carafo ka soo baxday xajkaaga meesha ka adkeysanaysaa markay qoraxdu dhacdo maalinta sagaalaad habeenku tobanku soo galaya carafo laga soo baxaya musdalifa habeenka tobnaad la baryaya waa berigii baa laga soo dhaqaago markay salaada la tukado mascaru xaraam baa ka darya lays agtaaga allah lagu baryaya intaan qoraxdu soo bixin baa lasoo tegaya waxa uu imaanayaa mun alaabta meel aad meel ayaad ku furanaysaa muusa xaqaba la yidhaha toddoba dhagax ku tuuro aqalkaaga meesha alaabta ku taala ku laabo xoola haddaad haysto gawrac inta xiiro markaa ka gadaal orado dawaaflibaada la imaan xajka saas markaa samayda ayaad xaraa noqonaysaa markaa ka gadaal waxaa kuu dhiman inaad guuratid saddexda maalmooda ku aasa guuraa buur walba toddoba dhagaxa lagu tuurtaa oo tinta yani digaga ariga ka yar marka aad tuuranaysa allah ubarba dhagax dhahaysaa waxaa laga rabaa inaad meesha kuugtatid qof bani aadan ha dakri dadka ha jiiri dadka xusulka ha laga gaari dad baa intay isla xajiyaan oo labaatan qofood isku qabsadaan ummadda buurtaa laa yajuusu haada waxaasu ma banaana halka haddaba qof bani aadana dhiig uga keentid waa lagu haystaa dembi ha ka soo qaadanin dadka xajinayo xajka ilahay darti baa loo aadaa xajigii weey in lagu yidhi haddaad rabto ummadda kusoo tumo hay xoolo aad dhacdid iyo kuwa aad xajid iyo kuwa laaluusa iyo kuwa ribaa iyo kuwa kaaraanna horku xaji xajigii ha lagu yidhahdee magaca haddaad rabtid haddaad doonayso wanaagna ilahay ka cabso xaaji waxaa la yidhaha qofku markau xajka u socdo markau kasoo laabto magaciisa xalaal baa la yidhaha xaaji lama yidhaahdo xaajiga ninkii caloole xaaji laleeyahay kii maalin xajka tagay xaaji laleeyahay kii qamriyo cabo oo maalin xajka tagay xaaji laga degay xaaji macnaheeda waa kii baydka alla uka tegey markau kasoo laabto qofka waxaa la yidhaha xalaal xaaji lama yidhahdo ummadan xaajiyaalka lagu hayo xaaji lama yidhahdo mana ahantii waxaas waa caado shaydaan oo meel laga keensadaa la garanay ilahay ka xisooda subxaana wa tacaala waa marka diin la ilaalinayo maalinta tobnaad acmaasha la samaynayo waxa ugu horey in buurta la tuurto xoolaha in la qalo dinta in la xiirto dawaaflifaadana in lala yimaado dadku markau xajka xarmado waxaan yidhi waxaa ka mamnuuca inuu dintiisa xiiro ninku inuu madaxa dadaa waa ka mamnuuc macal wejiga inantana waxaa loo diidaya inay galoofyada gacmaha gashato waxaa kaloo loo diidaya inay wejiga ku xirato sida sabarbaca waxaa loo jeeda waxyaalaha indhaha dushooda lagu xirayo ama hadday wejiga dushiisa mara kusoo laabahayso ka yaro suluubsan iskila malahan walaakinse mida afka lasoo gelinayo halkan lagu xirayo yani indhaha dushooda taa looma ogola oo dabar waxa weeya mamnuuc weeyaan takbiyatul wejiga markaa waa la isku haysaa laakin haddii wejiga dushiisa ay ku laalaayso marada oo saro uga qaada in yar inta halkan say ku xirato laa ba'sa bi gabafyada gacmaha looma ogola haweenku mara alla maraday rabtay isku xajinaysaa oo xijaab u ah dumarka maryaha ay qabaan oo waaweyn bay ku xajinayaan mara cad ha lagu xajiyo diinka dhigtirina ma jirto mara alla mara helikasta ha lagu xajinaya dumarkana xijaabkooday ku xajinayaan darabadyada lugaha loo ogolya mara kastana waa loo ogol lakin jiidka looma ogola carabta looma ogola xidiyahaaga ha jarin dhintaada ha xiirin yani mayrashada waa lagu ogol yahay daaweynta waa lagu ogol yahay indhaha oofiyada laba qato waa lagu ogolyahay saacadda gacanta waa lagu ogolyahay laakin jirka waxyaalaha kale lagu xidinaya laguma ogola kobaha saxaaran laguma ogola surwaal laguma ogola shaati laguma ogola kamiiska laguma ogola iska ilaali dadka xajinayo intaan min xajka aadin xajka barta ninkii xajka aada oon xajka garanayn nusuusta waxay cadaynaysaa allah laa yaqbal camala xajkiisa walaa camalkiisa wax la aqbalaya ma jiraan ikhwaana aan la kacabsano aan tooba keeno intaan la xajin alla tooba keeno dadka daynta ha loo celiyo xaaraanta ha laga baxo nimanka ribada ku jiro ribada ka laabo nimanka dimuquraadiyada aaminsan oo ka tooba keena nimanka qabiilka qaaraanka u arumayo ka tooba keena intaan la xajin